taliska ciidamada mareykanka afrika ee africom loo soo gaabiyo ayaa war ka soo saaray duqeyn xili dambe oo habeen ka hor ka dhacday deegaanka mubaarag oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wuxuu sheegay mareykanka in weerarkaasi uu yahay mid lagu taageerayay ciidamada isbahaysiga loogana hortagay khatar ka dhan ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya africom wuxuu meesha ka saaray in weerarkaasi uu khasaare u geystay dadka rayidka ah wuxuuna ku hanjabay in ciidanka mareykanka ay sii wadi doonaan tallaabooyinka ugu habboon ee lagu sugayo amniga ciidanka mareykanka waxa ay sii wadi doonaan inay adeegsadaan tallaabooyinka ugu habboon ee lagu ilaalinayo ammaanka muwaadiniinta iyada oo laxadid iyada oo xididada loo siibayo halista argagixisada ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay africom waxaa kaloo lagu yidhi waxaa sidoo kale qayb ka ah iskaashiga ciidamada amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliya kuwaas oo ku midaysan howlgallada ka hortagga argagixisada laguna beegsanayo goobaha ay argagixisadu ku tababartaan meelaha ay ku dhuumaaleystaan ee soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka ururka al-shabaab ayaa shalay soo bandhigay sawirro muujinayo gaari caasi ah oo sida ay sheegeen lala eegtay duqeyntii ka dhacday deegaanka mubaarag oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo siday qudaar waxayna shabaab ku beeniyeen in duqeyntaasi lala eegtay xubno iyaga ka tirsan